bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faylo dhegaystayaaalka qiimo yone qadarinta lahow akaa dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobadiisan ka dheega doontan barnaamijkantaynu kabguda jarno weliba iyo kumid nagada doonana shirka khamiislaga ee wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyoyo geegka iyo weynladan kaasijo owsa shir gadoomiyahay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen walina lagu saaray qodoba dhoraada iyo kumadeedka amniga iyonay diinaanta wasaaradda shal ee biyo iyonay dastuurkana weliba yohayan ahaanayo geeka xelateed iyo luwareegeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya yaanka baaqi hanraabta soomaaliyeed intiyoon la xisaabtamno xukuumadda inyo xalliyan khilaafka dhatatiidayo ku jira qaraxay khasaaraga jeysada ee muqdisho ku dhihigeedna maadan yow ku bahayaan faahfaahino dheeraadee dadnawean goboli habracaga qorshiyadeed ee gobolka banaadira ee caasimadda dalka muqdisho iyo weliba hoseeye ee kullunku hadlayo wada weeladeen wasaaradda qorshaynta iyonitaas oo kaleed maamulka gobolka banaadir intaas dhegaystayaal weliba yo iyina qodobada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yoona qayb kumid nagada doonanba khasaaraya ku dhalatii qarax yoona lala fiirsaday ciidamo amisom ee haatay dhegaystayaal markale kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo toddobada balela saddexaad sanada labada kuntomi iyonay sagaalka ahmiignama khamiis ee jamaayeegalahayta sadabaca adiyeedahaytee khamiis weelba shirka golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiiradii usoona shirgadoomiyahu madaxweynaha koonfur galbeed weliba yohayan hahan iyo wada weeladaayeen inkastoo shirkan geekusahay koo usa lanka talagalay wasiirada hatana weliba iyo goobroog haayane ee xubno ku dareeray xafiiska ra-iisul wasaarahaana soo hogaamiyay wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ujeeddada waliba yadaaytay sadiilaniska hiri lahaaya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyonay kan koonfur galbeed ee soomaaliya weliba sidaasaytina saxaafadan sheegay ee wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya xasan cabdi maxamed iyonay sasoo kale wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha us wada jirayo wada hadleen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay bishu ku beegantahay toddobada bisha saddexaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo la qabto maalin walba oo khamiis ah sida caadadu inoo ahayd waxaana shir gudoominayay kulankan golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ajandooyinka ugu muhiimsan oo ay maanta isla soo qaadeen golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo abaaraha ama kulaylka bilihii lasoo dhaafayba ka jiray gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada baydhabo iyo nawaaxigeeda haddaan qodob qodob u dul istaagno golaha wasiiradu waxay warbixin dheer ka dhegaysteen wasiirka wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subag oo warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey toddobaadkii lasoo dhaafay xaaladda guud ee amni ee reer koonfur galbeed soomaaliya sida ay tahay isagoo si qoto dheerna u dul istaagay sheegayna in afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay gobolada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba wax dhibaato ah aysan ka jirin magaalada baydhabana oo ay tahay xarunta ay ku shaqayso dowladduna ay tahay meel ammaana oo ay wax dhibaata aysan ka jirin walow ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliyaba ay meelaha qaar shabaab kula dagaalamayeen annagoo og waajibaadkooda qaran iyagoo gudanaya in ay u taagan yihiin hari iyo habeenba sugidda amniga gobolada koonfur galbeed iyo gaar ahaan soomaaliya oo dhanba sidoo kale waxaa la isla soo qaaday sida la ogyahayba toddobaadkii lasoo dhaafay waxay ahayd toddobaad aada u mashquul ah oo golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ee cusbaa xilalka ay la kala wareegayeen kulankii ugu horreeyey markii ay wasiiradu la wareegeen xilalkoodana uu ahaa kulankan maanta madaxweynuhu uu shir gudoominayay iyadoona ammaan iyo bogaadin loo soo jeediyey wasiiradii hore ee u soo shaqeeyey koonfur galbeed soomaaliya shaqada wanaagsan meesha ay soo gaarsiiyeen iyo halka ay wax ka soo bilaabeen iyadoo weliba aada loogu ammaanay iyadoo aan maamul awood leh usan jirin inay duruufo badan ku soo shaqeeyaan haddana ay dowladnimadu tahay qoryo laysu dhiidhiibo kadibna ay xelalkooda si wanaagsan ay u wareejiyeen sidoo kalena la faray laguna ammaanay golaha wasiirada cusub iyaguna inay yihiin dad dhallinyaro ah aqoon badanna leh lagana rajaynayo inay wax badan ay qaban doonaan halkii ay golaha wasiirada hore ay soo gaarsiiyeen ay shaqooyinkooda hore ayga sii wadan doonaan sidoo kale maanta fadhiga shirka golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxaa qayb ka ahaa oo marti loogu ahaa wafdi ballaaran ee uu hogaaminayey wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane cabdulaahi xaamud oo garabkayga taagan iyo wafdi ballaaran uu horkacayo ay ka mid ahaayeen rofeor baadiyow iyo rofesor yaxya ujeedka ay halkan u yimaadeenna guud ahaan waxaan rajaynayaa in dowladnimada soomaaliya ee wanaagga badan oo quruxda badan ee tubta wanaagsana dowladnimada cagka saartay loo sii hoos loogu sii dhaadhiciyo lana gaarsiiyo dowlad goboleedyada dalka si dowladnimada soomaaliyeed wanaagga iyo sharafta ay maanta leedahay ay hore uga sii socoto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo aada ugu mahad celiyey imaatinka wasiiru dowlaha wasaaradda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisu markii ugu horeysay inay soo dhex fadhiistaan golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dabcan fariin dawli ah wado oo ay ka mid tahay isagaaba noo sharaxi doone qodobo dhowra oo muhiima oo la rabo federaalku iyo dowlad goboleedyadu inay ka wada shaqeeyaan aad baan ugu mahadalanayna waxaan rabaa mid iyo labo iyo imaatinkooda guud ahaan magaalada baydhabo iyo waxyaabaha ay maanta la wadaageen golaha wasiirada iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyaba inuu si kooban inoogu faahfaahiyo wasiir xamud macali wasiir sudhow
bismillahi raxmaan raxiim wasiirgaas wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku mahad celinaya waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftigren oo nagu casumay golihiisii wasiirada shirkoodii khamiislaha ah oo maanta ka dhacaya magaalada baydhabo ayna tahay mid aan horey uga ballanay madaxweynaha markuu xilka la wareegayay markaan imid baydhabo inuu aada u daneynayay rabayna inuu wasiiradiisa cusub ay la jaan qaadaan dowladda federaalka ah iyo sidaan u shaqeyno xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo khaasatan tubaha xafiiska ra-isul wasaaraha oo ka shaqeeyo annagana waanu ka aqbalnay maanta waxaan la imid dhowrdhowr toban qof oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socdo oo u badan dadkii ay hormuudka ka ahaa daadijiinta iyo ka shaqaynta tubaha soomaaliyeed oon rabnay hadda in loo daadijiyo dhammaan maamul goboleedyada dowlada ay xiriir kala leh dowladda federaalka ah qayb kamid ah dowladda federaalka ah si ay ajendada dowladda dhexe iyo dowladda dowlad goboleedyada ay mid u noqdaan maadaama annaga aan u shaqaynayno horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay wadanka soomaaliyeed dowlad goboleedkana ay yihiin qaar ka mid ah maamulkaas waxaan isla jeclistusay in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu si xoogan ula shaqeeyo dhammaan maamul goboleedyada si arrimaha aan ka shaqeyno iyo daadijiinta tubaha soomaaliyeed tubaha afarta tubood aan ka shaqeyno inay loo daadijiyo dowlad goboleedyada marka aadaan ugu faraxsannahay dhammaan wasiiradana qayb wax ayay ka qaateen doodana way fiicneed marka waxaan leenahay kusoo dhawaada annagana waxaan diyaar ulanahay hadda iyo berribta inaan la shaqeyno dowladdan iyo goboleedkan iyo kuwa kaleba xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliyeed masanti wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
intan baabur ay igitoonskay iibiyahayta baabur nadiifiyo leh ama birbeeslaan ee miiluna ka dhiibahay birbeeslaan ee may dhiibahayo beenbeena mataalo bil laasna miilin marku bobadahayo beegna matiisaga baawarkiya galo boorka kordhii saaran markiiba us u baro elibili yacni birberalan dhigay bug i beeralan nadiifiye bagaadka iila kasti
beele beele labaajada arlaadi wal umboga inka baagoto baaburkaan la koy bajaajna mukumirin beesan an ragaysanta axsan labaajo edeegsha lambogi awaadki baawurleyto meelilaha ka afjaryo arlaadi labaajada lambogi walki iilbahay biyoogya goheen baawurka lakadhiba maleen labaajalanka gorodaanu buuqiga ayla maleen alaabti baawarka infuuli agasaarki barkoon dhiman baabsha ma'e labaajada arlaadi abku ab baawarti laha isticmaalay eentiyo lamfiil ii korna arlaadi labaajada holijey casriya laha kuweele ili aragda ombogaasa alla ilaha haddada kadalaha kudeji inila kamurumow iska nagmale oofka bilaash ay nagane obaad joogtay anka jarto aqliga adeegoy lasoo baaburtaa labaajada lambogi ee arlaadi labaajo labaajada arlaadi
wasiirada dastuurka iyo nsasoo kaleed biyon waliba yoyin ahaan iyo geedka xeelatay iyo shal wareejisadeen wasiirkii hore ee wasaaradda biyo waana xilligan ee wasiirka cusub ee dastuurka usama yahay kuusi xilka wasaaradda dastuurka la wareegay wasaaradda dastuurka xilka waliba wasiirka ka wareejiyay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda dastuurka meelasaas oo kale wasiirka cusub ee dastuurku siin goobta sayti usuu ku hadali
anigoo ah ee, magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cali maxamed ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah mudnaan qaatan ii ah inaan maanta wasaaradda aan xil wareejin aan ku samayno kuna wareejino wasiirkeena cusub ee mu- ee wasiir usaama ee, runtii wasaaraddan dastuurka dukumentiisidiisa waa buuggiisa horta waa waa kanaa waa sidii loo- loogu talagalay aan u haynaa Ee, xafiisna way leedahay wasaaradda xafiis ma laha jira laakiin hadda xafiis ay leedahay ilaahay mahaddiisa waaye ee, xafiiskeedana meel fiican uu ku yaalaa marka insha allah ee, tiim baraheeda ee, wixii oo qorshe hooreedkeeda ah iyo buuggii oo dastuurka ah inaan maanta iyo macallin xafiiskii inaan wasiirka aan ku wareejino aad iyo aadaan ugu faraxsanahay wasiirahay
hila wareejini hatin hilalan iyo wareeji kun wareejini ma haytay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha yaa ma ku wareejinay wasiirkii la hangmagaca ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed hangmagacaabay ku wareejini imaan saaxiibkay anina geeka mayli wareejiyey mayla wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii iyadan ka faraxsan ini marlamaad milka qobada dowlad goboleedka koonfur galbeed oona omayla raisteramkii horena ha shaqayna haddana insha allahu shaqay doona haddii ilaahay naftan inkastama muddooyinkan ka hayna runtii waxqabad yaan baahanta koonfur galbeed wadajir aan baahanta midnimeen baahanta mayla raaiso kalsooneen baahanta insha allahu inay saaxiibaday golaha wasiiraddan intaas ku wada shaqay doon macal baarlamaanka dhammaan shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed iniyo dowladda koonfur galbeed la shaqeeyaan iyo ka codsadaana mayla raaiso laantiyo walma qabadu korna unuun iyo walkeena insha allahu may rajeyna inuun adeegyaalan nagana shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed sidii horey walma qabadaan haatan inin walma qabana mas-uuliyad gaara ayaa isaaran hata in email raaiso dastuurkii wasaaradda dastuurka la indiib runtii may ka shaqeey doona haddii ilaahay er muddadan xafiiska roogna ini dastuur oo waafi ah oo meel la raadiso la jaan qaado dastuurada caalamka ama dowladda federaalka meel la raadiso sheegada waafaqsan inuuna meel la raadiso dubeegas ku suubina dastuurka oon alla kaaladaana meel la raadiso golaha shacabka iyo meel la raadiso xafiiska madaxweynaha iyo dhammaan meel la raadiso saaxiibaday oo golaha wasiirada marka runtii may la rahays mar lamaadi mar saddex eedeedan macsintin insha Allah may ku rajayay saaxiibada oo wasaaradda roogeen horraan een wasiir ku-xigeenkii hore iyo agaasimaha iyo shaqaalisha iyo ani toos ay la shaqeeyeen sidii horraan may la rahays aan la shaqeeyeen wasiirkii hore ani wasiir ku-xigeenka runtii Abdullah iyo may la rahays la shaqeeyeen anuuna may ballan qaadana insha Allah aniga si niwaafiya oo meel raayis kalsooni ka jirta oon la shaqayn een, ah, dhammaan guud ahaan anin galan gacmo lis qabsada een, ujeedadan kuwiin wayba waa inay koonfur galbeed oo lanqobada waa runtii een, mas-uuliyadda kadeedka aan saaran taasu insha allahu waa guddigii een, baarlamaanka oon xil saaranay xil wareejinta meen malay wasaaradooyinka dambeeya oo xilkali wareegayaan inay lamadan wasaaradood iyo haayaan marka runtii iyoona waqtisha iyo meel raayis in sheegada duutig iyo gilyan ilaa xil wareejinta ku dhammaaday si oona mahadsanyin guud ahaan man mahadnagay baxda saxaafad oo runtii muddo dheer ha wada shaqeeyani saaxiibaday iyadan mahadsanyin mayb waa kaalin weyn ka qaadeen dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed haddana may ku rajayaan inay meel raayis la shaqeeyi doonaan maamulka cusub golaha madaxweynaha golaha wasiirada meel raayis maamulada heer gobol iyo heer degmo ilaa iyo dhammaan meel raayis shacabka marka inay galmo la qabsado een muhiimadan ku inaan fursadan uga faaiidaysa uma etaa shacabka in la bara dastuurka horta wala yeeta runtii mayn baahan yahay inay la bara dadka dastuur walow si-ay qofka muwaadinka may xuquuqa ley may waajibaada lagu falay markan taasna may la raayayso lakaalada doona saxaafadda een may marlamaadkan ka codsaa inay dadka may la raayaysan horta bartaan dastuurka walow si-ay runtii marka iyadan mahadsantiin
horseed international hospital
kuulan huraana qoralunku mooday tegihankaas xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana deeraa xarunta caafimaadka ee horteed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagaagsadaana heegan dhakhaatiir howlkare xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntii ku howlgalaayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiimahal doore xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhastarada uduryahan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo aan dhalatay dalka rusia lenan khibrad labaatan iyo shan sana umaliso ka takhasuustay dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurro guud ee qaliinka doctor qasim dhakhtarka cudurro awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal ilama mee qaybo xarunta
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya shalay yahay tamarkiisu ku qayb galay munaasabadda hanraabta soomaaliyeed kaasoo yahay titoyado kudhiida muqdisho weliba uusan ka baaqayay in balanta soomaaliyeed iyo ku hor intiin la xisaabtan xukuumadda iyonaga dhanhaano xalliga inqilaabka dhatatiida ku jira siyo indiran hadafka iyona guuli iyona ahmiyadda iyo markaas iyo leeyihin waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodobka koowaad ee ka soo baxay shirkaas oo ah inay tahay midnimada haweenka soomaaliyeed muqadas waxaan dhiirigelinayaa horumarka shirkan isaga ah iyo qodobada ka soo baxay waxaan laakiin codsanayaa kana codsanayaa haweenkii halkan looga hadlay oo hormuudka ahaa dhaliyeyna sharafta halkan ka muuqata inay iyaguna naga aqbalaan in shaqadoodii weli ay qabyo tahay si markaa loo dhammaystiro shaqadaas qabyada ah waxaan soo jeedi lahaa qodobka isaga ah oo ay wasiiraddu ku bilowday in imaama saara imaama caasho imaama aamina iyo xaliimo lafteeda iyo wasiiradda iyo cid walba oo halkan joogto haweenka soomaaliyeed ka mid ah in inta aanad bilaabina isla xisaabtanka aada la xisaabtamaysaan madaxda qaranka iyo ragga intooda kale aad ku bilaabaan horta inaad dhammaystirtaan midnimada haweenka dhexdeeda waxaan soo jeedinayaa marka marka aada bilowdaan shaqadaas iyada ah oo dhammaystirtaan iyadoo aan aaminsanahay inay idinka wax idinku tari doonto inaan iyadana diyaar u nahay inaan idinka guddoonno wixii ka soo baxay waxaan rajaynayaa marka in hawshaas iyada ah aada naga guddoonteen halkan gabdhihii soo istaagay waxay ka hadlaan dadaalka ay haweenka soomaaliyeed bixiyeen waa soo dhaweynayaa laga bilaabo sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii laga soo bilaabo laga soo bilaabo dagaalkii ha noolaato laga soo bilaabo waqtigii xorriyadda loo dagaalamayay ayay gabdhaha soomaaliyeed wuxuu codkoodu ka dheeraa ka ragga ayay gabdhaha soomaaliyeed waxay go-aansadeen inay dalkooda u hiiliyaan ilaa iyo maanta oo shirkani uu ugu dambeeyo ayay gabdhaha soomaaliyeed waxay ka shaqaynayaan sidii ay dalkooda ugu hiilin lahaayeen waxaan aaminsanahay marka haddii gabdhaha soomaaliyeed ay madoobaan boqolkiiba boqol inaanay jiri doonin rag hor istaagi kara waxaan xasuusanaa wakti dhallinyaronimadeedii naloo kaga sheekeyn jiray waxaad jiri jirtay boqorad la yidhaahdo araweelo boqoradaasi waxay aaminsaneed inay jiraan rag soomaaliyeed oo aan lahayn caqli badan iyo karti waxaan kaloo aaminsaneed aaminsaneed inay jiraan dumar soomaaliyeed oo leh karti iyo caqli badan ma raba aniga raggu inaan isku dhacno laakiin waxaan aaminsanahay haddaad midowdaan inaad ragga ka adkaanaysaan waxaan soo jeedinayaa halkan inay la tahay in hooyo walba oo soomaaliyeed oo halkan fadhida ay hogaamiye tahay waxaan aaminsanahay in qof waliba oo hooyo ah inta aanay shaqada kale bulshada iyo qaranka u haysa bilaabin ka hor inay soo gudatay waajib qaran wiil walba oo soomaaliyeed oo meel ka shaqeeya ama matele dadka soomaaliyeed oo aan anigu ugu horeeyo waxaa kusoo dhibtooto hooyo weliba kuwa qaarkood oo aan anigu ka mid ahay oo aabbayaashood waayey iyagoo sanad jira waxaa loo aanayaa keliya inay halkan soo gaarsiiyeen hooyadooda marka haddii anigu aan aqbalay allah u naxariistee aabbahay inuu geeriyooday anigoo sanad jira hooyadayna ay ugu soo dadaashay wiil walba oo soomaaliyeed oo halkan fadhiya ama i daawanayana ay hooyo soomaaliyeed dhiiggeeda usoo bixisay macnaheedu waxay tahay layskuma haysto hogaamiyeyaal in ay yihiin waxaa laysku haystaa aqoontooda hogaamiyeed sidee bay u isticmaali doonaan xaggee bay ka bilaabayaan waxaa kaloo rabaa bulshada soomaaliyeed maanta inaan xusuusiyo haddii boqolkiiba konton ugu yaraan shacabka soomaaliyeed ay yihiin gabdho soomaaliyeed aan rabnana inaan dunida la tartamo macquul miyay tahay inaan dunida kula tartanno in ka yar boqolkiiba konton waxaa kaloo rabaa inaan idin xasuusiyo dal walba oo dunida ah oo ah kuwa dunida ugu horumarsan waa kuwa gabdhahooda siiyey fursadda laga bilaabo dalka norway ilaa new zealand oo madaxdoodu ay haween yihiin ma aha in fursadaha ay heleen ay raggii meelahaas joogay intay soo istaageen ay yidhaahdeen fursadahaan idin siinayna waxay ku timid inay iyagu midoobeen inay u dagaalameen xuquuqdooda inay yidhaahdeen ma aqbalayno in qaybteeda nala ka haysto maanta inaad halkan isugu timaadeen halkanna aada soo gaarsiiseen waa aqbalaynaa waana ila quman tahay waxaa igala sii quman laakiin inaadan halkan ku joojina waxaa igala sii quman in norway iyo new zealand iyo sweden iyo denmark aad dhaaftaan haddii ilaaha yidhahdo waxaad haysataan fursado aada u waaweyn oo halkan shiiku uu ka sheegay dadka soomaaliyeed inkastoo aad aaminsantihiin in dhibaata ay jirto dalkeenna waxa ugu qiimaha badan waa dumarka soomaaliyeed wax walba oo wanaagsan waxaa lagu qiimeeyaa dumarka soomaaliyeed dalkeenna labada shay oo ugu waaweyn oo laga hadlo oo annagana midaysa oo ka turjumta midnimada soomaaliyeed waa dhulka iyo afka soomaaliyeed labadana waxaa la yidhaahdaa dhulka iyo afka hooyo marka haddii aan aqbalnay dhulka hooyo iyo afka hooyo haddii aan aqbalnay hogaamiyenimada hooyadu ay leedahay waa inaan aqbalnaa soomaha inay haweenku yihiin odobdhaxaad waa inaan aqbalnaa inay yihiin lafdhabar waa inaan aqbalnaa inay yihiin halbowlaha ummadda soomaaliyeed mar walba oo dagaal la galo waxaa la yidhaahdaa waa in laga taxadiraa dadka berimogoydada ah oo ummadda udhaxeeya culummada iyo aqoon-yahanada iyo haweenka way ahayd macnihii aada sheegteen oo ahaa inaad halkan ka ahaataan beesha lixaad sababtoo ah idinku beelba ma lihidina oo waxaa siiyey dumar soomaaliyeed oo qabiil laydin astayn kara ma jirto muhiimadda marka waxay tahay waa maxay dhibaatada ugu weyn oo dalka hor taagan maxaadse idinku ka tari kartaan dhibaatada ugu weyn oo haysataa dalka waxay tahay haddii culummadii ay kala aragti duwan tahay oo dhallinyaradii ay kala aragti duwan tahay oo siyaasiyiintii aada ogtihiin siday u kala aragti duwan yihiin oo ganacsatadii ay sidaas tahay hal meel baa lagu fakan jiray oo ay midnimadu weligeed ku dambaysay meeshaasna waxay ahayd beeshii la yidhi waa beesha lixaad haddii marka aada rabtaan sida aada carruurtiinna wax u bari jirteen inaad soomaaliya oo dhan wax u bartaan waxaa muhiima idinku inaad midnimada ka shaqaysaan waxaan rabnaa inaad tidhaahdaan eega sida ay dumarka soomaaliyeed u midaysan yihiin ragga iyo ganacsatada iyo dhallinyarada iyo siyaasiyiintu maxaad innaga inoogu dayaan la-dihiin haddii idinka marka daldaloolo yar laydinka helo waxaa la leeyahay oo idinkuba annagaa naga tirsantihiin wax isbeddela ma jiraan maadaama markaa midnimadu ay xoog tahay kala taguna uu hoog yahay haweenka soomaaliyeedna ay hoogga nacab yihiin kana baroomburaan waa inaad ka shaqaysaan midnimada iyo isu tagga haddii laailahay waxaa kala rabaa inaan ka hadlo isbeddelka iyo waa maxay isbeddelka aan rabno intaanan marka ka hadlin isbeddelka nin la yidhaahdo hatraawi ilaahay ha barakeeya oo gabdhaha soomaaliyeed aada u jecel ayaa yidhi marka aada nin himilada hilin toosan mariyo kii markii la gaadhaba ku labaad dilaadsho haga maartidiiso la higsada dhashaabaha marka waxa uu yidhi hadraawi isagoo hadlaaya marka aad nin hoogiyo ka hortaga dagaalkoo garta hubin yaqaano xaqa hoos u eego halistiyo colaadaha dadka hura baktiyo ku hagoogta dhiigo dadka kala hagaajiyo kala hagadhashaaba macnaheedu marka waxay tahay waxaan rabnaa inaan ka hadalno isbeddel waa wixii halkan aad ka hadlayseen si markaa isbeddel waara dalkeenna noo looga helo keliya waxaan rabaa hal mid inaan idin xasuusiyo meel walba oo aad taariikhda dunida dib u raacdo keliya waxaa dhabooba isbeddelka ay hoggaamiyaan ama ay raalli ka yihiin dumar marka maadaama shiiku markuu halkan joogay uu noo sheegay madaxdana idinkaa dhalay ama idinkay idin qabaan kuwa xabadda ridaayana idinka hooyo u ah kuwa kasoo horjeeda isbeddelkana idinkay idinla dhasheen ama hooyo u ah ama walaalo idin leeyihiin macnaheedu waxa ay tahay awooddii oo dhan idinkay gacanta idinkugu jirtaa su-aashu marka waxay tahay maxaa rabtaan inaad ka samaysaan waa inaad horta fahamtaan dalka waxaa ku socda isbeddel weyn su-aalaha aan rabo marka inaad ka munaaqashootaan waxay tahay waxaa socda isbeddel dhaqaale oo sanad gudahood waxaan rajeynaynaa qaybtii ugu horreysa deyn cafiska dalku inuu soo gaaro marka bangiga adduunka iyo hadda lacagta adduunka ay deynta ka cafiso soomaaliya bilowga sanadka soo socda haddii ilaaha yidhaahdo waxaa furmaysaa in cid walba oo rabtay inay dalka maalgashato awalna ka baqaysay inay xakameeyaan shuruudihii dunida ay ku maalgashan lahayd markay u fududaato oo balaayiin dollar ay dalka timaado weel noocee ah ayay rabaan haweenka soomaaliyeed inay u haystaan macnaheedu waxay tahay halbeegyada aan la leenahay wasaaradaha wasaaradda haweenka oo deeqa hogaamiso halbeegyada mid ka mid a waxa uu yahay deeqbixiyaasha inaan ku amarno in dhaqaale loo qoondeeyey haweenka soomaaliyeed oo ay ku ganacsadaan loo sameeyo halbeegaasi macnihiisu waxa uu yahay dowladaha jecel haweenka sida dowladda sweden oon aaminsanahay inay maqlayso iyo kuwa kale inay malaayiin doolar oo gaar ah meel u dhigaan gabdhaha soomaaliyeed si aada u heshaan dhaqaale mustaqbalka idin ogolaada miis walba inaad soo fadhiisan kartaan isbeddelka dalka ku socdaa waxaa ka mid ah in dastuurka la dhammaystiro in dastuurka la dhammaystiro waxay ka macno tahay in laga heshiiyo awood qaybsiga in laga heshiiyo khayraad qaybsiga in laga heshiiyo dowlad noocee ah ayuu dalku yeelanaya in laga heshiiyo doorasho noocee ah ayuu dalku gelaya in laga heshiiyo xisbisiyo siyaasadeed oo noocee ah ayuu dalku yeelan doonaa in laga heshiiyo maqaam noocee ah ayay magaalada muqdisho yeelan doontaa in laga heshiiyo miisaaniyad noocee ah dhaqaale ahaan ayuu dalku yeelan doonaa haddii idinkoo wada jira oo meel ka soo wada jeeda aanad intaad soo fadhiisataan miis aad ku xisaabtantaan aadan u diyaargaroobin waxaan ka baqayaa inaad tidhaahdaan dhowr iyo labaatankii boqolkiiba nala siiyaa nagu filan aan iska imaansan si aanay taasi idinkugu dhicin marka hadda ka shaqeeya midnabadiina ogaadana wakti idinma harin maalintii idinka tagtaa waxay waxyeelaysaa mustaqbalkiina isbeddelka dalku uu gelaayo waxaa ka mid ah dowladdu waxay bilowday inay adeegyo bulsho bixiso ama isbitaallo ama iskuullo ama jidad inay dhisto ama inay shaqo abuurto waa inaad og tihiin adeegyo noocee ah ayaa u rabtihiin carruurtiina iskoollo noocee ah ayaa u rabtiin carruurtiina isbitaallo noocee ah ayaa u rabtiin carruurtiina iyo hooyooyinkiina waxaa u baahantihiin inaad ka qayb qaadataan dooda dalka ka socota sidoo kale waxaa ku socday dalka isbeddel ballaaran oo amni ah oo ciidanka dib loo tirinayo oo la dhammaystiray dib loo qori doono dib loo qalamayn doono dib loo tababari doono diblaysu keeni doono su-aashu waxay tahay waa inaan ka aragnaa gabdhihii soomaaliyeed oo dhaadheeraa oo quruxda badnaa ciidamada inay ku jiraan madaxda ciidamada mustaqbalka ay qaybka yihiin waxaan rabaa marka inaayna xasuusiyo maadaama aad tihiin codkii ugu dheeraa bulshada codkii la maqli lahaa codkii xumbaarsanaa hadafka fog himilada fog iyo dhaqankii soomaaliya waxaan marar walba ilaawnaa dalkaan ku nool nahay dalka u yahay waxaan ilaawnaa dalkeenna sharaftiisa iyo khayraadkiisa waxaan ilaawnaa fursadda dalkeenna uu leeyahay waxaan ku mashquulsanaa ama isku mashquulinaa dunida inteeda kale waxyaaba waxaan rabaa marka ragga soomaaliyeed inaad xasuusitaan intiinii galaaska shanaad kusoo dhigatay gabadheennii fiicneed oo geeraartay oo la dhihi jiray allah u naxariista dahabo barsadlo oo tiri dunidoo dhan adduunka dalkeennaa u wanaagsan xoolahaas ku dangiiga dahabkaa iska buuxaa baasiinkaa durduraayo lacagtaa iska daatay dalka aan u shaqayno danta aan u dhaqaaqne ragow dacwad miyaad ka qabtaa intaasu sheegay ragga soomaaliyeed waxaan rabaa sanaada hadday ku waarto haddii silac iyo dhib gaaro tamaanteed iyo xumaanteedba soomaali baa iskale waxaan rabaa marka inaan idiin sheego waxaan rabaa inaan idiin sheego kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii gabdhaha soomaaliyeed intay istaageen ayay waxay yidhaahdeen gumaysigu waa bahal bahalna xeradaada looma ogolaado waxaan rabaa inaad hormuud ka noqotaan ereyada soo socda qabyaaladdu waa bahale ha u ogolaanina xerada soomaaliyeed musuq maasuqu waa bahale ha u ogolaanina xeradeena beentu waa bahale ha u ogolaanina xeradeena kala qodoqobnaantu waa bahale ha u ogolaanina xeradeena dowladda lagu danaystaahi waa bahale ha u ogolaanina xeradeena bahal xeradeenna looma ogolaado gabdhaha xerada ilaalin jiray bahalada ka ilaaliya xeradeenna waa mahadsantihiin
bulshoy barwaaqidheedii beena kartay hanshal aragti bilaan imayalkooya ku bulgaasa bibisida iftiin shoob been dhammaatay runga binaanka yaalle milkadanka berinteenna bii kuleel ii goboob shaahi bigas ii caddees eh babaay ii saytuun biyo busakal ii caana dhammaan sharaab oo kumbad ee dal ii dibid eh wadani ii orjinaal bur ii sambuus ii dhammaan raashinka fudud oo kumbad eh biibitida afti wayma kuorasada barf iyo jeelaasha adoo meelibanka bane haddana hoob adan baat raashin oo kumbad eh bur bariis saliid baaste ii sokor dhammaan raashinka oo duuse ooba saabuun bateriya aaniyal sargadisan dhammaan bagaashkii oo kumbad eh barfuun kareemooyin shaambayaal ii saliid noocyaashii fara badan dhammaan shoobin oo kumbad eh meelo barhaan intubinina birkaleed miinka bahasan oo bila
maamulka gobolka banaadirna kulanun ku hadalo aya gobolka banaadir weliba iyo lawehledena wasaaradda qorsheynta wasaaradda qorsheynta iyona guddoomiyaha gobolka banaadir iyo hayanhan iyo wada weeladan kulankaasiji guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cusmaan yariiso iyo hayanka hoose saxaafadda siina la hadlay wadatashiga barnaamijka horumarinta qaranka oo runtii wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalahaba ay ilmudaa wadeen oy dhammaan gobolladoo dhan wadatashiya la sameeyeen maantana ay wadatashigan uu yahay midkii maamulka gobolka banaadir ha noqoto guddoomiye ku-xigeenadii maamulkii sare agaasimayaashii guud agaasimayaasha guddoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan saraakiisha maamulka gobolka banaadir oo aan runtii u aragno ahmiyad gaara inuu leeyahay qorshaha horumarinta qaranka kiisii sagaalaad ah oo ka duwan kii sideedaad oo horey loo sameeyey kan aad moodo in dowladda federaalku ay fahamtay ahmiyadda la tashiga shacabka islamarkaana dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada lala soo tashtay kaalintoodana ay ku soo biiriyeen annaga maamulka gobolka banaadir haddaan nahay ahmiyad gaara ayuu noo leeyahay qorshahan horumarinta qaranka waayo shacabkan gobolka banaadir waa shacab weligoodba midnimada wadajirka iyo horumarka dalkaba u taagnaa qorshahaana inuu hirgalo noqdo mid ka yimid shacabka soomaaliyeed soomaali leedahayn ahmiyad gaara ayuu noo sii leeyahay mar haddaan nahay annaga caasimaddii dalka ee muqdisho qorshaha waxaan rabnaa annaga dowladda maantana ay ka yeelateen ka muuqata in si saboolnimada loo baabiyo loo baahanya dadka nuguloo dhan in muxuu ah lala qabto ugu horeeyaan dadka barakacyaasha ee caasimadda joogo in qof kastoo soomaali ah muwaadin kastana uu helo xuquuqda uu leeyahay sidoo kale in wadatashiyadanna ay qayb ka ahayn dadka baahiyaha gaarka qaba iyadana taladooda iyo fikirkoodii muhiim u yahay si loo helo bulsho saafi ah bulsho dhammaystiran bulsho wadajir horumarkeeda uga fikirta waxaa loo baahay qof kastoo bulshadaas ka tirsan in kaalintuu ku leeyahay la siiyo runtii annaga aad baan usoo dhowaynaynaa arrimahaas oo dhan wasaaradda qorsheyntana aad baan uga mahad celinaynaa doorkan runtii hogaamineed wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan agaasimayaasha wasaaradda qorsheyntaba inay maamulka gobolka maanta fursaddan siiyaan annagana aan fursaddan siday ahayd looga faa'iideeyey waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigii naqaaliga iyo doorka aad ka qaadateen wadatashiga wadatashigaana sida keliya ku noqon karo mid soomaali leedahay qorshe soomaali u dhan tahayna waxaa ka mid ah kulammada noocan oo kale ah oo ah in fikirkii qof walba la tixgelinayo annaga waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto muwaadin walbo inuu dareemo dalka inuu dalkiisi yahay shacabka caasimaddana waaba dadka hormuudka ahaa muddo dhanba marka waxaan rabnaa in wasaaradda uga mahad celino islamarkaana aan ku taageerno annagana kaalinteena aan ka qaadano aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inuu halkan kusoo gabagabayn doono wadatashigii maanta halkan nooga socday qof walbana waxaan rajaynaynaa in uu kaalintiisa ka sii qaato oo uusan ku ekeenin maanta keliya laakiin wasaaraddu ay weli inta qorshaha laga diyaarinayo o laga dhammaystiraayo weli ay jirto fursad cid walbo talo iyo fikir hayso oo soomaaliyeed in la soo dhoweynayo loona gudbin doono wasaaradda qorsheynta qaranka
mabaagana baariyo banaadirinti seedyahanagadi waan hakudantiridi tartiibhee may buubtay warse in sheegaykan may tartiibe tarsom airways ihraabtulka duuli galabtinaha duuli banaadirna hakudantiridi may tarsom airways dayuurnocmahayti dayuuri degdeg badungu safarqi daa'in lahana dafrigle ee huuliye maabalanka daalanu ihraabti baydhaw ku duulaso galabtinahan duulaso waana baydhaw kiili baryaas allow banaadir hegshe bahi duulimaad hoha ogolobu balantin tarsom airways deerow adlayma ee doogas bulshadana isdadiyirti dayuuri degdegtimo badan dafirig ehuuliye lankiidanayowba tarsom arways han degdegoy shirkada duulimaada ee tarsom tilaabo horumar la ii tawfiiga la wajahay duulimaadta i la ii tarsom arways yo la heli takataki iyo tiiraanyadii duulimaad langabya lagu bahi diyaarada duulimaadda tarsom arways tartiibananka neefsadi tarsom arways shirkada yuuridie dadweynaha ambogengu dhaa'in lahayna safarshe duul i degti dhagiigyaal gudaashow dhammaan dayuuriyaalka dalkeenku howlgalaayan taankashaga badanu tarsom arways shaqaale maykiinka diyaar aha daacad ee aamin ee dayuurada iyo hadaytay duhurka hasaadari darlanka gordaanow xafiiska shirkad
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal antininkee kantileedan kulmaana kokan lemide saasiyan amaanaalaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu